gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo gudoomiyaha maamulka degmada jowar cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha saylada lagu iibiyo muuska iyo rootiga ee magaaladan jowhar goobtan ay dhagax dhigeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada jowar ayaa ka mid ah goobaha ganacsi ee taariikhiga ah ee ku yaala magaalada jowar ee caasimada hirshabelle waxaana ku ganacsada dad u badan dhalinyaro oo nolosha qoyskooda ka soo saara ka ganacsiga muuska iyo rootiga ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay duqa magaalada jowhar saalax muudey cali kaas oo soo dhoweeyey dhagax dhigan waxaana uu sheegay in arrintan ay qayb weyn ka qaadanayso soo nooleynta kaabayaasha dhaqaale ee degmada jowhar waxaa farxad ah soddon sano kadib burburkii ku dhacay dhulkan weyniga badan ee quruxda badan ee haddana sida aad u jeeddaan marka hadda ad aragtaan ay tahay meel aan la fadhiisan jirin meel u eg ayaa ilaahay wuxuu qadaray in maanta kadib dhismo u yimaado la dhiso qaybtii rootiga iyo mooska waa alla mahadiis waxaan jecelnahay sidaanoo kale inay suuqa intiisa kale ee u dhisanto waxaan rajaynaynaa dadka shaqada ku lehna inay u qurxiyaan bulshada gudoomiyaha maamulka degmada jowar cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa sheegay in goobtan ay ku ganacsadaan dad danyar ah islamarkaana ku dhibqabaan xilliyada roobka iyo saqafka dhismaha oo ku soo dhowaaday dadka goobtan ku ganacsada waxaana uu tilmaamay in arrintan ay wax weyn ka bedeli doonto nidaamkii ganacsi ee ka jiray goobtan ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa kula dardaarmay ganacsatada goobtan la dhagax dhigay inay ilaashadaan maadaama ay ku munaafacaadsadaan waxaana uu sheegay in aysan noqon doonin dhismaha goobtan oo keliya balse dhammaan dayactir iyo weliba dibudhis lagu samayn doono goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada jowar ee caasimada maamulka hirshabelle maanta waxaan joognaa suuqa degmada jowhar balabalada dadka danyarta ay ku ganacsahayeen oo maaragtay muddo wadanka burburka intuu ka jiroo dhan burbursaneed alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waxaa loo hela maanta in maaragtay dib loo dhiso dibna loo dayactiro hadduu ilaah yidhaahdo sidii ay ahaa jirto dadka danyarta ay qoraxda iyo roobka iyo intaba ay maaragtay ka hersan jireen in dib loogu soo celiyo waxaa howshaas maaragtay gacan ka geysahayo hadduu ilaah yidhaahdo maamulka oo wasaaradda maarata howlaha guud iyo maamulka gobolka ee kan degmada iyo dhammaan hay-adda u n habitat oo barnaamijkaas iska kaashahayo waxaa ilaahay mahadiisa inay maanta hawshaas noo bilaabatay dhagaxdhigga waxaanu dhagax dhignay inay dadkii danyarta ahay oo meeshaan ku ganacsan jiray oo muddooyinkan ka muuqato inaysan ku ganacsan burburka ka muuqdo dhibaatada ka muuqato oo roobka aysan celihayn hawiyada dhexdeeda gudaheeda aysan wanaagsanayn in sidii ay ahayd lagu soo celiyo dadka danyartaana si ay qoraxdan uga hersadaan ay roobkana uga hersadaan waxooduna ay maaragtay u noqdaan meel xafidan oo maaragtay waxooda ay kuwa ganacsan karaan sidaas ayay maaragtay inaan dib loogu soo celiya hadduu leeyahay rajaynaa howshaasaana maanta inta ka bilaabahayso dadka meesha joogo oo weli ku dambeeyo oo miisaska amba maaragtay meesha gudaheeda ku jiro waxaan rajaynaynaa inay maaragtay sidai ay u ahaa jirtay si ka wanaagsan ay maaragtay looga dhigi doono inay u fududeeyaan lana fududeeyaan dadka shaqeeyahayo howsha ka shaqeeyahayo meeshana u dayactirayo meesha u hagaajihayo inay ayagana garab siiyaan waxalla waxay u baahan inay gacan ka siiyaan si aan u helno meel qurxan oon ku wada ganacsanno suuqaynana oo u noqdo meelaha dadku ku ganacsadaan meelo wanaagsanoo maarata dadku ay ku ganacsan karaan maadaama burbur uu dhacay burburka kadib aan loo helin dhismo fiican oo meesha lagu dayactiro hadda ay noo timiday inaan ka wada faa'iidaysanno meelaha dhimanna hadduu ilaa yidhaahdo waan heli doonnaa hadday mar bilaabato waysoo daba joogaan inaan suuqa gudihiisa iyo meel kasta oo maarata danta dadka danyarta ay ku ganacsahayeen dib loo hagaajiyo si dadku ay u helaan qoraxda iyo roobka meelay uga gammadaan si ay u helaan uguna ganacsadaan aad ayaad u mahadsantihiin waxaa weli jira goobo kale oo ganacsi uu taariikh ballaaran ku leh bulshada ku nool degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo u baahan in dib u dayactir ballaaran lagu sameeyo maadaama ay hadda dadka ku ganacsada goobahaasi haysan fursado wanaagsan oo ay ku ganacsadaan inta badanna waxyaabaha yaryar ee lagu iibin jiray goobahan ayaa la geeyaa waddooyinka laamiga ee ku yaala magaalada jowhar